doorashada madaxweynaha waxa ay ku tilmaaman tahay dastuurka waxaa dooranaya labada aqal oo wada jir ah marka saas daraadeed hadda waxaan waxaan ku hogdurnaa sidii loo sidii loo dhisi lahaa guddigii isku dhaqnaa ee ka kooban golaha shacbiga iyo iyo iyo aragka sare markii guddigaas la sameeyo ayagaas soo saarayo timelineka oo lagu dooranayo oo waktiyada araajida la qabanayo musharixiinta oo musharixiintana waa in kulli kulligooda mid walba uu baarlamaanka hortagaa fadhiga wadajirka uu hortagaa oo barnaamijkiisa iyo aragtidiisa oo soomaaliya ku hogaaminayo uu noo sheegaa si ay marka xildhibaanada ugu qancaan qofka ay dooranayaan marka hadday bilaabanaysaa qabanqaabada waxay ka bilaabanaysaa in la dhisto guddiga isku dhafka ahaa kabacdina ayagaa soo saarayo barnaamijka iyo taariikhyada iyo waktiyada la dooranayo waktiga araajida laga qabanayo muwaadiniinta musharixiinta ah waktiga ay jeedinayaan aaraa'dooda kabacdina waxaa la sheegayaa maalinta doorashada ay tahay saasay u dhici doontaa waana ku hor jirnaa insha allah maadaama musharixiintu ay badan yihiin shuruudaha hadda suuqa ku jira ee la sheegaya ma shuruudo degsan oo baarlamanka isku raacayba haddii ay tahay dhanka lacagta iyo haddii ay tahay in cod uu qofku haysto ilaa iyo dhowr xildhibaan arrintaas ka waran iyadana
dastuurka dastuurka qeexaya qaarna waxaa weya baarlamaanka heer hoosaadka ay ansixiyeen oo ku saabsan doorashada doorashooyinka gudoom gudoom guddoonka baarlamaanka iyo iyo iisheeg doorashada madaxweynahaba waxay ku cad yihiin heer hoosaadka baarlamaanka ansixiyey ayay ku cad yihiin qaarna waxay ku cad yihiin dastuurka wax oo aan dastuurka ahayn waxaan heer hoosaadka ku qornayn laysma weydiinin masalan musharax walba waa inuu haystaa oo labaatan xildhibaan oo golaha shacabka ka tirsan oo indoosgareynaya ama soo taageeraya inuu arjigiisa ay ku xirnaadaan waa ay soo jeediyaan soo jeedinka musharaxnimadiisa labaatan xildhibaana laga rabaa inay soo jeediyaan mid walba ama hal dowlad goboleed xubnaha ugu jira adalka sare inay soo jeediyaan dastuurkayna ku caddahay oo waa wax cad oo amaha wax banaanka laga keenay kharajyada ay bixinayaanna waxay ku caddahay waxay ku caddahay heer hoosaadkay ku caddahay oo soddonka kun oo dollar inuu qofka uu bixiyo musharaxa
ah guddoomiyaha shan iyo toban kun guddoomiye ku-xigeenada toban kun madaxweyneyaasha musharaxiinta madaxweyneyaashana soddon kun waxaa heer hoosaadkay ku caddahay waa garta guddoomiye marka ma kuu muuqataa in maadaama january la sheegay in la qaban doono welina ay qabyo idiin tahay oo shan xubnood la sheegay in dib loogu laabto aqalkii sare guddoonkiisi weli aan la dooranin marka sidee marka aad howshaan isku qabanaysaan si doorashadu si waa socdaan walaalo waa socdaan taariikhdana waxaad sheegi doonaa guddigaas aan ku sheegayaa maamulka maamulka raabisa waxaan taariikhdan lala or ordaayo bilhiblaayo maalin hiblaayo laleeyahay waxaasoo dhan waa fadhi ku dirirka weyaan laakiin taariikhda dhabta ah iyo yani gooreynta la raacayo waxaa soo saarayo guddiga ee loo saar loo xilsaari doono doorashada madaxweynaha waxaan kale dhan waa waa hadal hadoof awaayo suuqa iska socda waa tahay ugu dambeyn mara maxaa ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida ku nool australia dhammaan shacbiga soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in marka xasiloonida iyo amniga la ilaaliyo kuna kalsoonaadaan xildhibaanada ay soo doorteen oo ku matalaya codkooda ku matalaya golaha shacabka in ay ku kalsoonaadaan waxaan allahu subxaana watacaala ka baryaynaa in musharaxa oo alla ka cabsiya amaano dhowr leh ilaahay inuuna waafajiyo oo soomaaliya meel fiican geyn doon haddii alla yidhaahdo taasaan allah aan ka baryaynaa waxaan dhammaan shacbigana ka codsanaya inuu alla bariga noo badiyo in hogaankeeda ilaahay noo toosiyo xilkan ilaahay nagu maceebeeyo insha allah si gaar loo usalaamaynaa muwaadiniinta joogaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee joogaa ee dalka austraaliya idula salaam kulligooda salaam diiran iyo gaarsiiy haddii alla yidhaahdo hana nagu taageeraan codkooda iyo iyo alla barigooda insha allah waayo aad baad umahadsantahay guddoomiye